bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhownsodyaala hamiin faylaha ka dhowaada warka hamiinnimo ee raadiyaha warsan dhownsodyaala intuuna hogud jaarna wadnimaadon qodobadaysin ka dhegaystaan welibaa ku mid ahaa madawiinaga dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo tababarhan hiri askar kumid noqdo doonto booliska hiirshabeelle nis aya sheegtay inayo gabadeen xubin ku tirsana al-shabaab wafdiga madaweyney ku-xigeenka hiirshabeellena waliba iyo safardh inaga irke iyo kaseedana buula burdiya gobolka hiiraana kenya waliba in jawaabiye gubiday eedayntii inkukoytee soomaaliya guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa kormeeray xafiisyada dowladda hoose diyaaradda ee ugandha oo duulmaad toosayan ka bilowday soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka wade ee soomaaliya qaybta labaatan toddobaad ee gobolka hiiraan walba ayanan fadhaytay kiiskii dilkiilinjeysi taliyaha qaybta booliska ee gobolka hiiraan qodobada banaanka ee warkaysiin ka dheegaysana dhownshayaal walibaa ku mid ah hiiraan oo shuruudka hiirtii wadahadalada maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
waayahay dhownsadayaal hameennimo iyo hagalaasubo jimaa khamiisiniyo baas taariikhdan iyo keydinta labaataiyo sagaalka biliseedaada ee sanadka lamada kun iyo toban iyo sagaalka waliba dheegtana qodobadii an ka weynaayey ee warka hamiinimo dhownsadayaal haddana ha ka dhowaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsana madaweynega dowlad goboleedka hiirshabeelle weliba usina tababara hangahiraya askar kumid noqdo doonta booliska hiirshabeelle warkun waliba beledweynaha ninku diray bashiir cabdulaahi cusmaan maxamed cabdi guare madaxweynaha hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle tababar ugu soo xidhay askar ka midna qoraya booliska hirshabeelle tababarkii koowaad ayaad maanta dhammaysateen tababarka rasmiga ahu maanta ayuu idiin bilaabanaa waxaa idinka mida aqoon-yahano waxaa idinka mida dad xirfad gaara leh waxaa idinka mida dad waayo aragnimo leh waxaa idinka mida dhallinyaro curduna oo mustaqbalkoodii uu ka horreeyo waxaa idin bilaaban doona tababarkii rasmiga ah oo boliiska kaasoo boliisnimada guud ka sokow qaybihiisa kala duwan oo xirfadda ku dhisan oo dembi baarista leh oo birmadka leh oo debdemiska leh oo qaraxyada leh oo muxuu ahay ii sheegeen maamuuska iyo muxuu ahay kala hegidda leh oo la shaqaynta shacabka leh tababarradii rasmiga ahaa waa idiin bilaaban doona haddii ilaahay madaxweyne maxamed cabdi guare ayaa kula dardaarmay ciidamada tababarka loo soo xiray inay ka qayb qaataan sugidda amniga deegaanada hirshabeelle isla markaana ay ka faa'iidaystaan waxyaabihii lasoo baray waxaad ku noqon doontaan deegaanadii iyo degmooyinkii markii hore laydinka soo xulay adinkood dafcadda kaleeto wixii ka soo baxana laydinku soo xoojin doono waxaan idinkula dardaarmayaa inaad taaqulaysaan oo aad la shaqaysaan oo aad xoojisaan maamullada ka jira degaanadaas degaanadaas oo hadda laga bilaabo degmada washeer waxaa ka bilowday maamullo dadku ay toos u soo doortaan oo ka turjuma rabitaanka iyo muxuu ahay iraadada shicibka ka turjumaayo adinkuna waxaad tihiin
wadkaasoo walibaan dambeeyey warkii bashiir cabdulaahi cusmaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre waliba usiinatay watingan suubiyaya ciidamo fuliyey howlgal culus warkuun walibaan infaafahayay khaalid cabdi ibraahima ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr iyo xirada tababarka ciidamada jenaraal gorton booqasho sagootin iyo dardargelin inkasteeda ciidamo ku tirsan xooga dalka waana lindiyaariya howlgalo ku dhanga al-shabaab mudane xasan cali kheyre oo ciidamada inkama hadnagna furnimada iyo unka qayb qaadahayan badbaadinta nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed iyo kala dardaarmay intay al-shabaab iyo ku saaraan deegaanada linqorsheeyo intiioo kusuubiyan howlgallada ciidamada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre sagootiye qayb kunagada hayan ciidamada roogaan furumo dagaalka ee gobolada dalka soomaaliya qaarsho haanaaso dagaal xoogan kala jara ururka al-shabaab taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka sareeyo guuta odobaa yuusuf raagi iyo saraakiil kale oo ku tirsan ciidanka xooga dalka iyo ra-iisul wasaaraha la dareereen booqashadiis dardaaranka iyo sagootinka in iska jaran waana laka dhiirigeliyaaya ciidamada ciidamo horelinka tababare xerada jenaraal goldan iyo qeyb ku qaadaha ee howlgallada ku dhankay al-shabaab ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed haanaasoo kusuubiyahayan deegaanada iyo kuroogan gobolada dalka
eedeedan mahadsanyaa khaalid cabdi ibraahima amarna walibaa laha saaray dadkay dhikaarada kugadawa xarumo sida ee gaarka ee lunglaya warkuun walibaan infaafahayay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan dhawaanyahay timarkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo hasaartii warqadeeyo ka mamnuucasa inii ay dhikaarada laka daawaca u banaame ooy daawacayaan shirkado sida gaarka elangley yaa arinka arrintaasi si wal unka ogaana waybaa la xiriirnay agaasimaga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed suufi aadan hadalkan yaa la sheegay inii langle dangley sugida amniga iyo ana jaran dad naftirja ka ganacsadayn barnaamijkan danta qayb waa qayla badan dowladnimana shaqeyn qayb badan dad badan oo ay iimayl badan isku suubsadaayo oo isku wadadow meel ku soodaan imayl soodaan ninka qaana saas darteed wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha may hasaartay warqada ka mamnuucow inti shaqaalaha dowladda oo kusuubsana banaanka dankada dadka oo madbacdo ama barintarada oo oo magaalada iyona suufiaha maleehay ay aydhikaarada ama kaarada aqoonsiga iyona intii lukumamno intii lan dowladda ku soodiyo inay suubiiso lanhala lankii falaw intii suubsado aqoonsi ama aydhikaar qoy wasaaradda shaqada shaqaalaha ku qoro damiin iyo lanki damiinku ee wasaaradiisu ku soodo gobolkii isku shaqeeyo degmada isku shaqeeyo dadkii ayaa laysooqiy intii halmeel hakubadda macnaha wal alla walaagay shaqaalo dowladeed
hadalka agaasimigaya hadalka agaasimigayaha ka eedee xillad dad badan oo ay dhikaarada iska wadada waana langorodan meelka socdan sababtanaya wasaaradda iyo hasaartii warqad iyo ka mamnuucase wasaaradda mamnuucase inay dadka madbacdo samay korna ay dhikaar dowladda lanka shaqeeyo unka dambayntii agaasimigayo bulshada anka baaqay inay amarkan wasaaradda un hogaansamaan iyo-ona weli inay iyo dowladnimada ka shaqeeyaan bulshada shaqey gabaaqay intii dowladnimada la shaqeeya amarka wasaaradana iyo hogaansamaa insha allah cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan warbaahinta warsan baydhaba
eedeedan mahadsanyi cabdulaahi hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya weliba ayaana baahidaya sawiro sarkaal la sheegay hay-adda inuusi ku tirsanahay warbaahinta al-shabaab sidadalaha ka daawacay bartada twitter-ka hay-adda nisa sarkaalka say weliba laka sheegay in laha qabadii howlgala ka dhihi degmada howlwadaaga ee gobolka banaadir nisa ma sheegna magacada sarkaalkunha qabadan iyo xilada uusa dhihi howlgalkaasay laha ka qabadi haabaato nisa waliba aysanooyinka dambeebiya sheegase inay qabdayaan sarkaal ku tirsan al-shabaab daacisha iyo kureeda howlgaliyo ka sameeyaan muqdisho iyo duleed shabaab wafdiga madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle waliba iyoona safar dhiniga ee idka iyo iinahan iyo kaseedeena buulo burdi ee gobolkaasay hiiraan warkun markala waliba ninfaafahayay bashiir cabdullahi cusmaan degmada buulabardi ee gobolka hiiraan waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe waxaana soo dhoweeyey maamulka degmada buulabardi iyo qaar ka mid a bulshada ku nool degmadaasi waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta gaaray wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa inta uu ku sugan yahay degmada buulabardi waxa uu kulamo kala duwala qaadan doonaa maamulka iyo qaar ka mid a bulshada ku nool waxaana ay ka wada hadli doonaan arrimaha horumarinta degmada buulabardi ee gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle uu u tagay degmada buulabarde inuu xariga ka jaro mashaariic aan laga fuliyey degmada buulabarde ee gobolka hiiraan degmada buulabarde ee gobolka hiiraan ayaa dhowrkii sano ugu dambeey ahayd mid goodoosan iyadoo dadka ku nool degmada buulabarde ay sheegeen in dhibaatooyin badan ay haystaan
idada mahadsanyi bashiir weliba muuqata in iuusa sii xumaadahay xiriirka duulimaasiyada ee soomaaliya iyo kenya ku dhexeeya iyada waana lamada dal iyo eedaan iyo nismaryaayaan warbaahinta walibana dowladda kenya iyo fadaase inay xarakada al-shabaab laga dara liiska argagixisada ee caalamka waana iyo diideen golo ammaanka ee qaramada midoobe danjiraha dowladda soomaaliya fadhiga qaramada midoobe abuukar daahir cusmaana oo warbaahinta la hadal iyo sheegay in askarta kenya qayb iyo ku-in dhuxlol ku dhoofiya soomaaliya walibana intaas sii raaciyay sakiwiingan iyo ku dhawanga ujeedka kenya iyo kadamacsanta arrintunga qobrado qaramada midoobay oo warbixino hore iyona hasheegay waliba dekeda dhuxuleel ku qaado iyo kiyaalaan magaalooyinka kismaayo iyo buurgaabo waliba magaalooyinkaasay sibuuta iyo unrooge ciidamada kenya ee ka hoos shaqeeyo howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisoma warbixinta cusub ee laka sheegay in kooxda dabagalka ee qaramada midoobe iyo gacan ku helaan amisom markiiya bililuuliya ee sanadkan iyo iska dayaan inay yowlku ogaadaan howlo dhoofiyowka dhuxule ee dekada kismaayo duqa muqdisho waana ee gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed filisha waliba uus kormeerus kaseedaya xafiisyada shala duwan ee ka shaqeeyaan maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamara ujeedka kormeerka gudoomiyaha waliba uushaye tooyoonkur galayaan qaabka yoon shaqeeyayaan xafiisyada iyo saraakiila xafiisyada usawaana amaani hanaanka shaqe ee qaybo shala duwan iyo kormeerkasi uuse ka sameeye duqa muqdisho waana ee gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed waliba kormeerkasi kaba heliyaayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo xogaayaha gobolka shirkadda diyaaradda ee aya uganda waliba gee ku khamiisayt iyana duulimaadkii inkorey waana toos ayaa ka bilowday soomaaliya gaar ahaan caasimada muqdisho xafladda lakadaha furaay duulimaadyada diyaaradda uganda airlines ee ka samey doonta magaalooyinka muqdisho iyo kambaala waliba hiraabtuun laga qabaday garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde international airport daafuurka waliba u qayb galay mas-uuliyiin iyo kumid ayiin wasiiru dowlaha arrimo dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir axmed khayre wasiirka walbarashada hiddo iyo tacliinta sare cabdulaahi good axbare iyo hano ku mid ee safiirada beelo caalamka ee gurooda soomaaliya wasiirka walbarashada soomaaliya cabdulaahi good axbare iyo ka bogaaday duulimaadyada shirkadda uganda ee aya iyo ka bilowday muqdisho waliba inuu sheegay in tallaabadan fursad u yihiin ayta ganacsatada soomaaliyeed shacabka ciidanka amisom iyo bahda walbarashada ee wasaaradda waana hormuud iyo kueta wasiiru dowlaha arrimo dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir gooda xabare waliba uusina sidoo kale uun ku mahad celiyay dowladda uganda madaxda shirkada diyaaradda ee uganda iyo dadka ku shaqeeya walbanu iska sheegay inay eto fursad weyn oo yoobaan in eto shacabka iyo ardada soomaaliyeed ahana sabaana markii un bahayaan muqdisho si toos ah iyo in kaseeda koraan dalkaasi iyo uganda maxkamadda ciidamada qalabka wada ee soomaaliya qaybta labaatan toddobaad ee gobolka siya hiirana waliba ayaana anfadheeteeya kiiskii dilka hayay ee lanjeysidii taliyaha qaybta booliska ee gobolka hiirana warkuun bashiir cabdulaahi cusmaan iyo nin faahfaahiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiyo labaatanaad ee gobolka hiiraan ayaa maanta u fadhiisatay kiiska daawada dilkii allah u naxariistay taliyihii qaybta booliska gobolka hiiraan korneel maxamed macuw xalane oo kow iyo tobankii bishii juun ku geeriyooday iskahorimaad ka dhacay deegaanka kalabeyr oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga degan magaalada beledweyne maxkamadda ayaa dhegaysatay sida ay wax u dhaceen iyadoo goobta maxkamadda lagu soo bandhigay dad lagu eedeeyey dilkaasi waxaanu nahay inaan cadaalad u helno walaalkeen maxamed macow xalane oo si bili aadanka inkastoo dhimashada loogu qoray uusan mudnayn sida uu ku geeriyooday waxaan rabnaa in ay helaan cadaalad waalidkii ilmihii shacbigii iyo dadkii talyaha ugu ahayno iyo dadkii uu asxaabta uga ahayno mudana guddoomiye waxaan dhegaysanaynaa maxafiiska xiriiraalinta uu dhegaysanayay dhammaan jawaabihii ay ka baxsheen eedeysanayaasha lixda ah sida dhaqanka ahay gacanku-dhiiglayaasha aan hore ugu barannay dhammaan way inkirin inay inkiraanna waa mid aan filayno oo ma ahayn mid nagu cusub waayo maxaa yeelay gacanku-dhiiglayaasha badan ayaan aragnay oo markay falka sameeyeen kadib la diido waxaa muuqanaysa in kiiskan uusan ahayn koow mid baaristiisu ay mutakaamil tahay ee baaris dhammaystiran oo lagu qanci karo aan ilaa hadda garsoorka la horkeeni sida aan ka arkayna xafiiska xeer ilaalinta bilkiis eedaysanayaasha waxaan dareemaynaa in ay isku mataqaanaaye ay ayagu ay ka muuqata in ay qaatiyaal isku furfurayaan ma ahan wax loo baahnayo waxaan dhegaysanaynay sida hadda eedda xafiiska xeer ilaalinta ay ku qotonto eedaysanayaal gaar ah oo sii kala qaaday waxaan wada danaynaynaa waa in cadaalad uu helo kiiskani qof walibana wax uu ku qanci kara uu ka helo goobta tan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiyo labaatanaad ee gobolka hiiraan dhabe maxamed cabdulle amiin ayaa ku dhawaaqay in maxkamadda maanta ay xiran tahay islamarkaana fadhiga dib laiskugu soo laabo doono eedeysanaha koowaad laba xidig leh maxamed cabdulle barqarle oo loo yaqaano maxamed dige konti laba jir ah ina samo xiga cawaale ku dhashay maxaas degan beledweyne eedeysanaha labaad dable xooga geedi axmed siyaad eedeysanaha saddexaad dable xooga axmed muuse fiidow eedeysanaha afaraad dable nisa cali cabdi maxamed eedeysanaha shanaad khaliif cabdulle maxamuud eedeysanaha lixaad cabdi cumar habarwaa dhegaysiga dacwada qaaboodkeeda maanta halkaan ayaan ku soo gaabinaynaa xafiiska xeer ilaalinta waxaa la farayaa in uu keeno hubkii dadkan ay ku geysteen faldembiyeedka fadhiga fadhiga xiga garsoorka ayaa soo cayimi doona goobta iyo wakhtiga la galayo
idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo ayaa dhugunsadaal warkii hamiinimo ee ku dhugunsadaaytaana ankadambeyntii dhugunsadayaala wasiirka arrimo dibadda iiraan maxamed javaad sariif weliba uu sheegay in haddii maraykanka uus wada hadallo fado marka hore qasab iyo kaeta inuus hoggaansamo heshiiskii sannaddii lamada kun iyo toban iyo shantii deeren waana laku deri barnaamijka hubka nucleerka ee iiraan uus oogay ka hadali dalkaasi malaysiya weliba oo booqasho karooga weliba uuse ka sheegay maraykanka waana ka eedayay inayo ka luglayin argagixisinimada dhaqaale ee ku dhinaya shacabka iiraan walbana tusaale uusan qaaday go-aankii uusa madaweynega maraykanka ee donald trump uusan ku bahi heshiiskii lamada kun iyo toban iyo shantii kaasoo iiraan iyo ogolaatay kuriyada wadahadallo dareeri lama sano oo la galay dalalka maraykanka britain shiino faransa ruushka jarmalka iyo ururka midooda yuruba trump weliba usiina eedan dareecayay heshiiskaas walibana uu sheegay in usaeyo ko ngafayla iiraan islamarkaasna anfurow jida iyo ka sameey karta hubka nuclearka warkii hamiinimo idaacadda raadiyaha warsan ku dhuhunsaaseen iyo dhuhunsidaal intaninkaga walkaintinu guud jarnay waliba dhuhunsidaal intaasin gujeediyayay anagoo bilahdaa sheekh shacab dhuhunsidaal inta warkuun kulama dhiray dun kulmaan walibaasin kugu tabaanay sidaasin wadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu